bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda beerlula qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka xidhiirka kubadda cagta gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne oo bilaabay diiwaangelinta kooxaha seere-eda dhallinyaro ka shiray sidii loo horumarin lahaa magaalada beledweyn shir looga hadlaya xaaladda bini-aadanimo ee deegaanada puntland oo lagu qabtay garowe dibaddana waxaaad ku maqli doontaan aabbe dacwad ka gudbiyey macallin timaha ka jaray gabadhiisa
bulshooy bulshooy bulshooy bulshooy fiirsado farimaha dhogto dhakhtarada fahmo fayadhowka wacan feejina ku bila
hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay shaacisay in cudurka koroonaha ama covid nteen uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah mar walba oo uu qofku qufaco hindhiso ama hadlo waxaa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibca dareere ah oo yaryar oo laga yaabo in uu ku jiri karo fayraska covid nteen haddii aad isku dhowdihiin waxaad hawe ahaan u qaadan kartaa dhibcahaas oo uu ku jiro fayraska dhaliya cudurka covid nteen haddii uu qofku qabo cudurkaasi inta ay doorashada dalka socoto fadlan ku dadaal kala fogaanshaha adigoo u jirsanaya laba mitir dadka kale waxa ay caawinaysaa yaraynta fiditaanka cudurka covid nteen ka fogow salaanta gacanta ah beddelkeedna u gacan haati dadka marka aad salaamayso xiro afxirka u dhaq gacmahaada si joogto ah ka fogow goobaha dadku isugu yimaadaan haddii ay suuragal tahay raac talooyinka caafimaad ee saxda ah ee ay bixiyaan saraakiisha caafimaadka ee deegaanka adiga oo iska tallaalaya xarunta caafimaad ee kuugu dhow xusuusnoow in aad ka qayb qaadan karto yaraynta fiditaanka cudurka khatarta ah ee covid nteen
intaasi aanu ku dhaafno fariintaasi caafimaad ee ku saabsanayd ka hortagga caabuqa koronafayras dhegeystayaal waxaad maqasheen qodobada warkeena oo kooban aan idiin sii ambaqaado qodobadaas oo faah-faahsan anigoo ah axmed nuur daahiye taariikhdu waxa ay ku aastaysan tahay kow iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadu waa laba kun kow iyo labaatanka ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa bilaabay diiwaangelinta kooxaha seer-eeda maxamed cabdi sine ayaa warbixintan ku dhammaystiraya
gudoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan cali maxamed cabdi ayaa rediyo beel lagu sheegay inay bilaabeen diiwaangelinta kooxaha heerka koowaad ee magaalada beledweyne kuwaas oo dhowaan tartan loo qaban doono ali maxamed cabdi ayaa sheegay in kooxaha ka qaybgalaya tartanka heerka koowaad ee seere-eeda ay kusoo koobeen lix kooxood islamarkaan ilaa hadda ay isdiiwaan geliyeen saddex kooxood waa kooxihii diiwaangelinta waxaan bilawnay heerka koowaad awal kooxa waa diyaarsanayn lix koox ayay ahayn markaynan diiwaangelintii dib u bilowna ayaan go-aansanay shalay iyo maanta kooxa ay soo diiwaangeliyeen waa kooxda daarusalaam iyo kooxda ciisediin iyo kooxda dalxiiska hadda kooxaha dhimo waa kobac iyo kooxda dayax iyo kooxda waxaa noo dhiman iftin saddexdoodana saan rajaynaynay inay beri subaxii ay soo diiwaangelinta soo bixin doonaan hadduu la yiraa si oon beri galab ama waxa ka dambeeya qorturka noogu dhaco oo tartankana oon noogu qabsoomo hadduu ilaah yidhaha maalmaha soo socdo siba maalinta jimcada ama maalmaha ka dambeeya inuu dhici doono ayaan rajaynaynaa diiwaangelinta intaan noo wadnay oo malkiri maamulka kooxda iyo tababarayaasha waa la shirnay koox walbana waxaan u diyaarinay liis ay kusoo buuxinayaan foomamkooda si loo helo ciyaaryahan turxan baxsan oo listigiisa ama feelkiisa oo si guud ah sidii magaciisii sawirkiisii meeshuu kooxda ka dheelo iyo magaca iyo xilligoo dhashiyo wax dhaneh waa nala soo wadaagan kooxaha qaar kooxaan waa dhamiin insha allah iyakun waxaan ka rajaynaynaa intaanan la gaarin xilliga inay soo diiwaangelinta soo dhamaystiri doono hadduu allaidmo shuruudaha looga baahan yahay kooxaan hadda heerka koowaad ee beledweyne iyagana maxayiin shuruudaha looga baahan yahay kooxda heerka koowaad waxaa waaye inuu qofku naadiga u dheelaa qof xore u yahay oo naadigo ka mid yahay oo sheegan karo intuu joogi karo bushi qeyb maalkii meesha uu ka dheeri karo markaas ama dhex noqotaa difaac noqotaa inta da-diisoo kaleeto iyo meeshuu ku dhashay muhiimadda intaas waaye iyo sawirkiisa in la heli karo foomkan si gooniya in loola wareego xogta kooxda oo dhammaystiran ciyaaryahanka maamulka tababaraha tababara ku-xigeenka dhaqaatiirta inay soo bixiyaan laga rabaa sidii adeertan aan kusoo kala saarno kaleeto naadiyaashii serbidii sersidii lagu kala saarayy xogtio toos ayakana laga rabaa si loo helo galab diyaarsan oo ninka ciyaaryahanka ama kooxdan sideedaba u diyaarsan yihiin marka shuruuddaasaan rabnaa inay soo buuxiyaan kooxaha heer koobaad ayakana dhalinyarada ka qayb gashay tartankii hore ee kooxaha sarabida kan ma u furan yahay maya maya maya sababtoo serbida iyo sersidi waa lasoo kala saaray lix iyo tobanna sersi u dhacday saddex lix iyo tobanna serbi ayay noqotay saddex lix iyo tobanka serbida ayagu sugaadkoodii waa lasoo saaray inkastoo maalmahan aan ku mashquulnay idina sareed waxaan rajaynaynaa in ayikana inay isla socon doonaan hadduu lah yidhahdo usbuuca maalmaha loo qaybin doono marka waxaa waaye waxay noqonaya marka nin inuu naadigan dheela haddana naadigan uu sii dheela wax shaqaynaa ma nin walba galkiisa naadigu yahay uu u dheeri karaa ama uu naadi ka dheeri ma dheelaayo xilliga la dhaho xilligaasaan furan yahay oo la- koox- ninka la- ciyaaryahanka lasoo gadan karaa xilligeeda in la gaaro moogi ka hor wax lasoo gadan karana ma leh nin walbana meeshuu dheelay ee kooxda u dheelo ka mid ahaana moogi koox kale ma deri ma aadi karo waayahay hadafkaad ka leedihiin tartankan muxuu yahay waa maadaama aan sareed cabaan aan qabano hadeerta aan sare b saresi aan soo kala saarnay sareed inaan qabano si qof kasta oo moraalkiisa u dhismo oona hal meel lagu ekaanin marka waxaan rabnaa inaan wax dhanba insha allah hadduu lah yidhaaho maadaama iskuuladii qabanay jaamacadii qabanay bdii cdii aan qabanay bdina hadeertaan ay weli dhammaystirminay taallo galkeydii ay shii socon doonto eedan inaan qaban insha allah hadduu lah yidhaaho sababta waxaan rabnaa qof kasta inuu ciyaaryahan uu garoonkaas ka dhex muuqdo oonan dhihinba koox hebel anoo ka mid ah maana dheelin iyo sare maadaama aan dib aan loola dhigay in waxaan rajaynaa marka horyaalka si toos oo u socdo hadda maadaama haddii sii lahaayo biina lahaayo eedina lahaayo waxaan rajaynaa marka galkooda inaan dhammaan aan wada dhammaystirno si hadda kadib tartamanka la qabanaa loo soo kala saaro maanta si aa dhele xilligaas banaane biyaa dhele xilligaas dhammaane e aa dhele xilligaas dhammaane si loo helo form ama listi saxan oo lagu dheeri karo sanad kastaba hadduu alla idmo Ee, waxaad sheegtay inaad eh, lix kooxood aad kusoo koobteen eh, kooxaha sare eeda ee beledweynaha maxay ahayd sababta aad eh, usoo xadideen waa sarayda marka hore anaga sideedan noo ahayd nimanka xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ahaa waxaa yidhi naga codsaday inaan lix ku ekeyno oo labada sida ayuka tartan loo qabto oo labadii dhibac yaraata seri b loo diro lixda soo hartana sare ee laga dhigo si markasta ayuka usoo dhiibaan agabkoodii iyo maalko baalkii wixii lagu qaban lahaa oo tasiilaadaha oo kooxdaas oo lagu fangareyn lahaa tartamankaas in ayuka bixinaan siday noogu ballan qaadeen marka anakan lixda ku cadidna moogi awal sideeda noo ahayd marka waxaa culayska uu ka yimid xaggaas xiriir kubadda cagta soomaaliyeed maadaama wax aan anag keliya nahayn oo gobolada dhan ay nala qabaan oo gobol kasta lix naadioo sare ee laga rabo si ay uga mid noqdaan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed marka caqabada waxay ka timid waa xagga xiriirka maana xagga anaka aan wadana maahan in lagu xadido lixda naadiye inay sare noqdaan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisane oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhallinyaro ayaa ka shiray sidii loo horumarin lahaa magaalada beledweyn cumar yuusuf aadan ayaa warbixintan ku dhammaystiraya
magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii dhalinyarada ay door uga qaadan lahaayeen dhismaha jidadka nadaafadda fatahaadaha iyo caafimaadka iyadoona kulanka ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada isxilqaan cabdulaahi cabdi dhicisow oo ka tirsan ururka dhalinyarada isxilqaan ee gobolka hiiraan ayaa ka waramayay muhiimadda kulanka alxamdulilah waxaa maanta noo qabsoomay kulankeena labaiyo tobanaad ayaa noo qabsoomay ajandaha kulankeena uga hadlaynana waxay ahaay wuxuu ahaay saddex ajando saddexda ajandana waxay kala yihiin yani maadaama la gali rabo xilli roobaad ajandaha koowaad wuxuu ahaay in la gali rabo xilli roobaadka yani goobaha ay biyaha ka soo baxaan ay fatahaadda ka soo baxdo qaabka aan u wajihi lahayn iyo sida aan uga hortegi lahayn iyo sida ay u kala culus yihiin inaan isla aragno oo sida wax looga kala qaban karo ajandaha labaad wuxuu ahay yani maadaama xilli roobaadkii la geli rabo wadooyinka qaarkood waxaa waaye wadooyin burbursan oo ay kala xiraan dhi- waxa la yidhahda dhiiqo qaabkii markaasaan ku maaray lahayn isu socodka dadka iyo gaadiidka haddii aan u heli karno yani in aan ku shubno caro buujaay sidii markaas aan- sidii wadooyinkan kaleeta aan u sameynay wadada isku xirta buundada iyo isbartiibo sida aan u sameynay oo kaleeta qaabkii aan wajihi lahayn inaan markaas aan u raadino ajandaha laba ajandaha saddexaad wuxuu ahay maadaama rooba xilli roobaadkii iyo wixii ay la geli rabo in yani xaaladda caafimaad ay ka dhalan karto maadaama uu soo laabtay coronavirus si markaas dadka loogu wacyigeli karo afarta xaafadood qaabkii markaas aan u wajihi lahayn ayaan kulankan ugu hadlaynay alxamdulilah si habsamil ayuu kulankan noogu qabsoomay waana isku waafaqnay qaabkii markaas aan aan ugu wajihi lahayn saddexdaas ajande maadaama aan nahay dhalinyaro badan dadku isku fikrad maahan yacni dhowr qofood ayaa isku fikrad noqon karto fikradda saliimka ee markaas wax walba lagu qaban karo ama lagu wajihi karo ayaa markaas qaadanaa fikrada fiican ee dhalinyarta ay kaga qayb qaateen maadaama yacni xilli roobaadkii iyo biyibaxadii iyo fatahaadii iyo yacni caafimaad daradii ay soo ay ka dhalan lahayd go-aano fiican ayaan ka qaadanay alxamdulilah fikiro fiican oo dhallinyarta ka yimidna waan qaadanay waan isla garanay gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan daadir cali cabdi ayaa ugu baaqay hay-adaha iyo maamulka gobolka hiiraan in lagala qayb qaato dadaalada ay wadaan si magaalada ay ula tartanto magaalooyinka kale ee dalka maalin horeeto waxaa noo imaatay hay-adda faw qolo ka socoto oo oo cabir iyo walaaxa wadato In- waxay cabirteen aagga adiga buundaweyn ilaa iyo buundada isku xirto ilaa iyo beerta cali saalax oo jiinka ay cabirteen marka cabirkaasay qaateen In, waxaan ka codsanaynaa cabirkaas ay qaateen in ay shaqadaas si nadiif ah ay noogu qabtaan In, maadaama uu soo dhow yahay xilligii webiga oo buuxsami lahay ama xilli roobaadkii oo biyaha laga baqay fatahaadaha In, waxaa ka codsanaynaa hay-adaha kaleeto ay quseeyaan sida wadooyinka iyo fatahaadaha in ay si degdeg ah noogu soo gaaraan In, maadaama cabsi weyn laga qabo biyibaxada insha allah waana mahadsantihiin
aad uu mahadsan yahay cumar yuusuf aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay shir looga hadlayay xaaladda bini-aadanimo ee deegaanada puntland ayaa lagu qabtay garowe cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa warbixintan ku eegaya
magaalada garowe ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jirta deegaanada puntland sida abaaraha iyo saameynta cudurka corona waxaana shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda hadma ka qaybgalay xubno ka socday hay-adda hadma iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland gudoomiyaha hay-adda musiibooyinka puntland ee hadma cabdulaahi cabdiraxmaan axmed ayaa ka waramaya muhiimadda shirkan ujeedadiisu wax kale ma aha waa dadkan sidii dadka liita sidii loo caawin lahaa sidaas wey. dadka vulnerable-ka aynu u naqaano afka ingiriiska laakiin eh, dadka maatada ama liita la yidhaahdo ayaa sidii loo caawin lahaa ama xaaladooda maanta say ku sugan tahay abaar bay soo mareen ayax xoolaha ee qadaada ka cunay bay soo mareen muxuu ahaa dagaallo yaryaroo oo iyaguna dhibtoodala mararka qaarkood ceelka iyo cagsinta aan la wada aan la wada- la wadaa- la wadaagi waayo oo aan awal horay aynaan u qalin oo hadda ay nagu soo cusboonaaday Ee, waxyaalahaas oo dhan koronada oo waxay keentay iyaduna xayiraad iyo wixii la cunayay oo la qaaliyeeyo oo lagaga faa'iidaysto bay keentay waxaa inoo weheliya oo kale shilinkii soomaaliga waynu tuurayso wax baynu shilinkaas anigu fikirka qaba wax waa kusoo badbaadnay haddaynaan lahayn isaga maanta in badan baa u bakti lahayd inkastoo ilaa xakumo
wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee puntland cabdiraxmaan ceydiid ibraahim iyo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland maxamed cabdirasaaq nuux ayaa si wadajira u sheegay inay muhiim tahay in wax laga qabto xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira deegaanada puntland waxaan ognahay xaaladda eh, bini-aadanimada ee deegaanada puntland inay runtii aada u sarayso Eh, waxaynu ognahay caqabado badan inay sanadkii labada kun iyo labaatankii ay tegey iyo sanadkan horaantiis ee caqabado badan ay jireen ay ugu weyn tahay xanuunkan eh, faahfaaha oo runtii saameyn badan ku yeeshay xagga ka jawaabista Eh, sidoo kaleeto abaaraha soo noqnoqonaya Een, xanuunkan oo isagana safmarka ah, ee, runtii saameyn badan ay ku yeelatay saameyn dhaqan dhaqaale iyo saameyn bulshada runtii ka wasaarad ahaan iyo annagoo ku hadlayna ba- dhammaan ee, hay-adaha ee, ka shaqeeya arrimaha protectionka runtii waa cidda ugu weyn aan isleeyahay saameynta ku le- ku yeelatay waxay ahayd een, haweenka iyo caruurta
fogiska wuxuu noqonayaa bal waxaan qaban karnaa hadduu daartiisaatibarna noqon weyso war weydo weyse badaanbii maxaa noqon karaa iyo sidee loo caawin karaa waa runtiisu waxa waaye dadkii dhibaatooyin badan baa iska haya xag dhaqaale xag caafimaad duruufo waa iska badan yihiin marka waxaan rabnaa bal inaan sameyno wax la yidhaaho overview recommendations war weykaando ujeedadan waxa ay aan shirka furo oo maadaama dadka khubaradii aqoontii lahaa fieldiga yaqaanay technical teamkii halkan fadhiyo hay-adihii dadka la shaqeyn jiray injineerin marka waxaa muhiim ah adiga qodobooyinka aan rabno inaan kor aan taabano oo u muhiimsan waxa waaye marka hore batan inaan sameyno waxa yidhaaho humanitarian assistance in la sameeyo oo dadkii in needka ahaa marka hore habka identify yaa wax u baahan waxay u baahan yihiin jinkee u baahan we need first to singalaad xaggee waa dhibaatadu ka jirtaa
dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda beerule ee magaalada beledweyne intaanan u gudagelin akhbaaraadka dibadda waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarifka iyo suuqyada
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifkii suuqyada warka habeennimo ee raadiyo beerula xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya sariiraha haddii aan ku hormaro sariirta halnafarka ee birta ayaa liibiyaa konton iyo saddex doolar sariirta birta ee laba nafarka ayaa liibiyaa qiimadan sagaashan iyo shan doolar sariirta alwaaxa ah marka ay nafarka tahay oo ay wadato madaxa iyo halka kubitiin ayaa liibiyaa boqol iyo shan doolar marka ay laba nafarka tahay sariirta alwaaxa oo ay wadato madaxa iyo kubitiinka ayaa liibiyaa qiimo dhan laba boqol konton iyo shan doolar ugu dambeyntiin halka sariir ee alwaaxa ayaa liibiyaa labaatan iyo shan doolar xubintiina waa igintaa
aada iyo umahadsantahay sacdiye maxamed maxamuud markaana akhbaaraadka dibadda aabbaha dhalay gabar yar oo toddoba jir ah oo uu macallinku timaha ka jaray isagoon fasax ka haysan waalidiinteeda ayaa dacweeyey iskuulka iyo laba ka mid ah shaqaalaha iskuulkaasi wuxuuna dalbaday lacag dhan lacag magdhow ah oo dhan hal milyan oo dollar eedeynta jimi ayaa sheegaysa in la duudsiyey xuquuqda dastuuriga ah ee gabadhiisa oo uu hadda kala baxay iskuulka baaritaan uu sameeyey iskuulka ayaa soo gabagaboobay bishii julaay inkasta oo ay macalimaddu jebisay xeerka iskuulka haddana ma aysan sameynin eex midabta ka hor la xiriirta warkii oo aad kala socoteen idaacadda beerule dhegeystayaal waa egeyntaas